بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وصلي calى نabiyihi mحamed slى الlahu عalyh وalih وصaxbi وsلم waxa uu ka soo hadlayay halkaa hore qeydkii ahaa masel inuu qofkan tukanaya musaliga ah shirkiisa iyo meesha uu ku tukanayo iyo maradiisuba ay daahir yihiin markaa meesha uu ku tukanayo inay daahir tahay taasuu sii xusaya oo dabeedna waxa uu markaa kusoo gebagabeeyey halkaa hore meeshu haddii ay meel weyn tahay oo dee iska banaana wuu iskaga tukan karaa nijaasibaha kaga qarsoonaatee laakiin haddii ay meel yaroo kale meel yaroo kooban tahay waxa muhiima oo ama laga maarmaana inuu dee ijtihaad sameeyo waxa markaa laakiin uu soo yidhi haddii laba guri ay isku egaadaan me haddii ay meeshu yartay ha wada maydha bu haddii ay markaa laba guri isku egaadaanna mid ha ku dadaalo walaa tasixu salaatu salaadii kuma ansaxayso fii maqbaratin xabaalihi kuwaasoo calima uu ogaaday nabshaha in lasoo qufay iyo wakhtilaataha inay markaa ku darmatay ciidani ama ardadani bisadiidi lmowta dadka dhintay mililkoodii iyo inay dee isku nijaasooda haddii uu ogyahay ma banaana inuu markaa ku dhex tukado oo nijaas baa dee meeshii jirta ilaa qofkani waa jufe aadamiye oo wixii markaa fudalaadkii hoose iyo wixii ayaa soo qufmay fain lam yaclam nafshaha haddii aanu ogeyn in lasoo qufay kurihad waa karaahiya wasaxa salaadiina waa asaxaysa laakin alimaamu shaafici waxa uu leeyahay aada buu masaladaa udiidanaa runtii culimada qaarkoodna dee waa xaraam bay leeyihiin nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam asalaata fi lmaqbara xabaalaha in lagu tukado dee nebigu waa nahiyey aimaduna xadiidkaasun bay markaa daliishanayaan dee nebigu calayhi salaatu wasalaam ku diiday marka in ama dee wax lagu dul cuno oo lala doonto halkaa iyo runtii in dee lagu dul tukado iyo intoo dhamiba waa mid aan banaaneyn weyi ama shaydaan oo kusoo gabanaya darteed oo cibaadadii qofka ka xumaynaya amaba iyadoo dadkan la ixtiraamayo la diidayo in lagu joog joogsado iyo iyada oo dee nijaastaasi intuba ay jiraan sidaynu markaa dee aimadaasi ay uga hadlayaan muslimiintu xabaalaha iyo sidaynu ka aaminsannahay waa kala duwan wixii markaa kii dhalmo doonaya iyo kii roob doonaya iyo adiga arkado dee halkaasunbay ka qabsatay wuxuuna qabaanba wax siyaadaha inay dabeetana ku jiraan kasaahidkaina ka xabaalogalaha uu yahay markaasunbay dabeed halkaa ku dabakeen dadki ay ku wareereen runtii waa mashaakilka haysta wey laa tajlisuu cala alqubuuri walaa tusalluu ilayha nebiguna waxa uu leeyahay hana ku dul fadhiisanin xabaalaha hana u tukanin xaggooda wa tukrahu waa karaahiya salaadi fii xamaamin xamaamkii lagu maydhanayo in lagu tukado wa maslakatin iyo wa maslakihi iyo meeshii dharka lagula baxayay oo waxaa iska jira xamaamiyo caama oo dadku ragguna uu meel ku maydhan jira waktigii hore dumarkuna meel gaara dharkana meel gaara lasoo wada dhiganayo ayaa jiraysa ila waxaan marba waa lasii horumarinaya oo howl weyn oo isku furan oo qasabada un istaba taxan yihiin aha ama laga yaaba dee gaaladana inay maka leeyihiin oo iyagana layaab kuma laha ama wadamada gaalada laga furtayba ayaaba waktigaa lagu arki jiray markaa dabeed dharkana meelun lagu tuulayo oo halkaasu nin waliba dhiganayo oo kartabaan gaar uu sudho uu leeyahay dee hobayo day-uuna markaa da noocaas oo kale ah dee in salaadii meelaha lagu tukada maaha shaydaan baa markaa kusoo gabanaya wa qaaricati ariiq waddada bartankeedii in salaadii lagu tukado iyadana maya haddii dee waddadaa labada masjidka la goynaysa aanay ahayn oo runtii markaa waa la xidi doonaa in cidi dhex martaan la ogolaan doonin wa masbalatin baasha kudaafada la yidhaahdo in iyadana lagu tukado maya waa waa meeshaa kudaafada wey wa majzaratin iyo meeshii dee lagu gawracayay xoolaha wa kaniisatin iyo kaniisadii in lagu tukado intaba waa karaahiyo waa si haddii lagu tukado way iska ansaxaysaa wa mawdici maxin iyo meeshii cashuurta lagu qaaday meeshaa cashuurta lagu qaadana iyadana maya oo waxay noqonaysaa huwa maxalu akdi amwaali nnaasi bilbatil meelaha dadka lagaga qaadayo xoolo dee gardarro ahoo waxla wax lagu qabanayaana aanay jirin cashuurta iyo xukunkeeda waa taynu marka hadalne markaynu marayna amwaash amaba inoogu iman doontaa dee baab alqada markaynu marayno iyo xaakimka iyo mas-uuliyadihiisa ee dadkii in sekadii un laga qaado hataa culimada kuwa banaynaya laftigoodu marka wax loogu qabanaya wixii ay muuqanayaan ayaa la qaadi karaa bay yidhaahdaan a'imadii hore qaadayna taa baabkeedu un bay ahayn laakiin ba ha la cunayo ama markaa dee meelo fasaada lagu bixinaya maya meelaha la karaahiyeysta waxaa kamid ah khamri mawdica alkhamri baararka markaa lagu tumanaya xaraamta waa ma banaana iyadana wa dahri lkacba kacbada dusheedana in lagu tukado maya oo dee kacbada dusheeda masjidka laftiisu waa banaan yahay inta kacbada ku toosana dhakadiisu si iyadii loogu soo hagaago oo runtii loo soo eegto kacbada ha loo tukada ayaa la yidhi haddii markaa dee dushiiba uga baxo fifty hagee wuu tukanaya waa cala alhawa mubaasharatan cala alhawa wey marka muwaajahadiisaas haddii laakiin dee xoogaa ay kor u kacsan tahay oo laba dhudhun meelahaas ay kor u taagan tahay gidaaradeedu waaba sida imika ay tahay waa runtii dee la ysaga tukan karaya imika dusha dee waa ka sabadaysan tahay xoogaana geesay leedahay kor u taagan dee inta masjidkan in la-eeg bay ku dhowdahay taqriiban markaa hareeraheeda dushuna dee way wareegsan yihin qofku hadduu isku taago gidaar uu qaabilaabu helaya wa ilaa qabrin qabri in xaggeeda loo tukadana maaha qabri xabaal mutawajihan ilayhi qofku isagoo ujeedsanaya oo nabigaa nahiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuunay ku dambeynayaan xabaalahaas wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquusa wayacuuqa wanasra waqad adaluu kaiira markaas si aanay dadku ugu lugoyn in la iskaga fogaado oo keliya haddii la tegayana dee mar meesha uu qofku joogo xabaalahooda u booqasho iyo ziyaaro iyo ictibaar ugu tago un ee waxba aanu isagu ka doonayn taasunbaa dee mashruuc ahayd markaa dee masjidkii laga dul sameeyey hadalkiisa baddaah oo waa nacdalay yahuuddii sidaa samaynaysa nebigu kii isagana laga agdhisay xabaalaha ee xaggiisa loo tukanayo isa dee waa la iska dayn doonaa haddii loo nisbayn karayo laakiin haddii wadda udhaxaysa oo la iska garanayo inaan loola jeedin xabaash wax la iskaga tukan kara wey wa acsaani libil meelaha geela macnaha xeradiisa ah amaba sabada ceelka actaantu waa sabada ceelka iyadana labadaba waa la diiday laa muraaxi hanam xerada ariga waa la iskaga tukan karaa qolyaha ale markaa dee nabigaana la su-aalay calayhi salaatu wasalaam markaasuu dabeed fasaxay oo ihi xerada ariga waa lagu tukanayaa laakiin tageela laguma tukanayo markaa qolyahana digada xooluhu waa nadiif meelahay daliishadaan buu kamid ahaa xadiidkaas siday u daliishanayaana waxa weeye dee kol hadduu nebigu yihi xeradii ha lagu tukado qaydna aanu ka dhigin in maro la dhigto asalku wuxuu ahaa inaan maro la dhiganin bay leeyihin wataxrumu xaraam weeye salaadiibaa xaraam noqonaysa fii thawbin wa ardin maqsuubeyn meel markaa maro ah mara inuu qofki ku tukado uu intuu dadka usoo dhuljiifeeyey kasoo dhacay ama maro uu dee qofba dulmi kaga qaaday uu isweydaariye wax inuu ku tukadaa waa xaraam wey ama meel dhul ah oo dadka ka dhacay inuu ku tukadaa ma banaana wa tasixu bilaa sawaabin buuri laakinaha tasqutu tusqitu lfarda can way iska ansaxaysaa sawaabun baan u ka helayn gashigii baa ka dhacaya meesha faa'iide iyo ribx kuma hayo ninkani laakiin daalacun baan loo raacay ninkaa isaga ah aimada qaarkoodna de waa adiga arko oo ma ansaxaysa bay leeyihin waa masalo dee kollay fii cilmi lusuul khilaafiyaha oo culimada ay aanay isku waafaqsanayn waa macnaha shay xaraam aha uu ku dhacado haddana iska ansaxaysa falkiisaas iyama ansaxaysay taagan yihin baabu satri alcawra shuruuddii salaada waxaynu soo dhaafay inuu dee xadaf qofkii ka nadiif yahay baabu dahaara aynu kusoo qaadanay iyo in qiblada uu qaabilo iyo in jirkiisi iyo maradiisi iyo meesha ku tukanaya ay nadiif yihiin saddexdaas aynu sheekha low soo dhaafnay laba ayaa inoo hadhay cafwan istiqbaal qibla u dambeeya cawradoo la asturiyo qibladoo la qaabilo labadaasaa inoo hadhay saddexna waynu soo dhaafnay huwa cawradan in la asturaa waajibun bilijmaac muslimiintu siday isku waafaqsan yihiin waajib weeye faral weeye oo qofku xorriyadu ma haysto inuu isu keen qaawiyo oo ama uu soo faydfaytuu dabeed suuqa inoogu yimaado xorriyo taa uma haysto siday dee gaaladu sheegaan oo naag nig islaba halkaa laamida iska lugeynaysa oo waa baraf oo qorax baa soo yaro baxday dabeetana way isdhalaalinaysaa baa la odhanaya ama beertaa suuqa dhexdiisa ee dee dalxiis ayay isku yaro dhalaalinaysa wax sidaa u eegi karaa ma la hadli karaana maba jirada marka arrintii dee taas oo kale waata la diidan yahay wey waa waajib is-asturidu sideedaba marka aan salaadaba la eegin faral bay tahayba ilaahay baa yidhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjid quruxdiina qaata buu ilahay leeyay quruxdiina markaa qaawanaantu waa foolxumo dharkoo la xidhana sidaa ilaahay uu sheegay waa qurux weey xataa fi lkhalawaati marka uu cidlada joogana qofku ha ahaado oo haddii cidlo uu joogo kolleyba waa inuu cawradaas turaaniga iskashan yahay oonu mur iska dhigin dee ilaahay iyo malaa'igta inuu ka xishoodo iyaga ayaa mudan ilaa lixaajatin baahi mooyaane haddii baahi ay timaado dee iyada wuu iska faydan doonaa oo mathal mar uu xaadhayo iyo mar uu maydhanayo iyo mar uu xaas la kulmayo iyo mar uu dee xaajoonayo iyo mararkaas ama mar uu dhar balaa yahayba wuxuu gashadaba hadduu waayo ilaahay maxaad isu afuri weyda odhan maayo dee takliiftiisii maba hayaba wuxuu gashado wa huwa haddaba waajibnimadaa ka sakow shartun lisixati salaati salaada ansixideedii dee inuu cawradaas turaa waajib bay tahay oo qof qaawan salaadi kama ansaxaysa hadduu dhar helayo fa in ra'aa fii thawbihi maradiisii hadduu ku arko bacda salaatii intii uu tukaday kadib kharqan iyada oo dilaacsan buu arko macawiishtii ay daloosho fa ka ru'yati najaasa nijaasta aragtideedii oo kale ayaa markaa ay la mid noqonaysa nijaas haddii uu ku arko intuu salaada tukaday kadib maradiisii hadduu ku arko maxaynu soo marnay dee inuu soo celinayo xukumku saasuu ahaa masale khilaafiyana waa yahay qolyaha qaarkoodna waaba maya baabay delayan waxba soo celin maayo kol haddii kolkaa hore aan ogeyn oo jaahil uu ka ahaa amaba dee ninkii maxamuud ibnu rabiic miyu ahaa saxaabigii yaraaye tukinaya kolba dabadiisu faydmaysay ay lahaayeen dumarkuna waru cana istaqaari'ikum wa cawrat rajuli walama ninka iyo adoonta cawradooda maa bayna maa bayna asurati warukba intaa weeye inta faradka ahay marka salaada jilibkiiyo inta ka dhaxaysa xundhurta wa cawrat lxurati tan iyadu xortaa cawradeedu kullu badaniha jirhkeeda o dhami waa cawro ila alwajha walkafayn wejiga iyo labadaa markaa gacmaha kuraamood mooyaane oo culimada qaarkood ay ku fasirayaan ilaa maa dahara minha labadaasi iyagu way iska banaanaan karaan laakiin dee markay salaada ku jirto iyo meelaha kolka ay joogtaba waa mamnuuc inay intaa wax dhaafsan muujiso maya waa la diiday haddii ay tahay gacmahay qoorta haddii ay tahay kuraamaho ay soo faydfaydatay maya maxaanay noqonaysaa haddii kale ninka sanadka dambe waaranaya ka horeu sii faytaadaa la sii faydfaydanaya marka dee dhibkeeday leedahay qofkii waa dee dadkii muslimiinta mashaakilka maanta haysana dee in asturidda laftigeediiba ay qariib ku noqoto ayaa dhacday oo ay la yaabayaan oo qaawanaanta laftigeedii qaarna ay xadaarad ku sheegaan qaarna ay dhaqan soo jireena ku sheegaan ile labada dhinacba waa jiraan wa shartu saatir shaygan waxa asturaya markaa midhkaa intaynaan dhaafin waa halku dee ninkii lahaa waxaasi waa islaan tukato cagaha banaysay islaan tukato cagaha banaysay marka la leeyahay macnaha salaadeedii baan asixin weyey oo kol haddii dee kolkay foorarsanaysay xaggii dambe oo dhami cagihii ay banaanaadeen dee intii la banayn karayay baanay ku jirin caguhu oo ma aha dee wejigii iyo labadii gacmoode cagihiibaa diricii kasoo faydmay islaantiibaa bakhaarkii ku tukanaysay dee usheego ku caaw haddii ay jaahilad ka tahay oo maaragte waxaad u sheegtaa dee inay inay sasturtaa ay waajib tahay meelahaas haddaba wa shardu saatir qadarkii la asturayay haddaynu marnay wixii wax lagu asturi karayayna waa kan masaa'il buu dhigayaa markuu faasilo dhigaba la soco wa shardu saatir an yamnaca waa inuu qariyo lowna albashara jidhka midabkiisa waa shaygan lagu tukan karo weeyaan waa in jidhka midabkiisa uu qarinayo oo casaan iyo madow midnaba jidhku ka uu yahay aan la garanayn oo toobki diricii shafaafka ahaa ee aada u liitay ee khafiifka ahaa ka la diidayaa waa kaasoo qofka jidhkiisa la akriyi karaya haddaba haddii aynu nidhi waa inuu midabka jidhka qarisaa marada lagu tukan karaa falaa yakfii zujaajun wa maaun saafin quraalad dee hadduu inoo soo dhex galo maya siday dee u suuroobay baaba adage waa ka soo qaaday iyo dee biyo saafi ah oo biyahaasaan ku dhex tukanayaa buu ninkani leeyahy maadaama aanan dhar haysanin laakiin biyihiina waa kuwan badda eh dee ilaa hoostiisii laga arki karayo ee waxba markaa aanay uqarsooneyn waxay leeyihiin wayakfi tadyiin laakiin inuu soo dhoobaysto iyadu wuu saa xalaata soo butaystu isku dhoobo iyadu way ku filan tahay walow maca walow maca wujuudi thawb maradaha helay maradaha helaye dee markuu dhoobada isku dhamuuqo shirkii midabkiisii oo dhan bay qarinaysa wayajibu waxa waajib noqonaya tadyiinkan cinda faqdihi ay thawb haddii uu qofkii maro waayo qaawanaan kuma tukanaye baliyadu tegaya dabeetana wuxuu isku dhamuuqayaa bahasha intii dee in la asturaay waajib ahayd silibkii iyo xundhurtii ayuu ku dhamuuqi doonaa dhoobada ah si uu midabkii dee u qariyo inkastoo dee aanay dee qarin karaynba meelaha sawateynka iyo meelahaas wa an yashmala waxa kale oo ku waajiba inuu ku duubo almastuura wa an yashmala almastuura shaygan mastuurka ah lubsan waa inuu shamliyaa manaa waa inuu isku duubaa lubsan isaga oo xidhash ahaan u isticmaalaya bi an yuxiita bicawrati calaa wajhi libaas wa an yashmala almastuura waxaan jidhka uu asturayo waa inuu dharkani shamliyaa lubsan min xaysu lubs oo waxani waa inuu wax dee isaga la jaan qaadi karo oo mara ahaan uu xidhan yahay wya ta uga jeedaa jidhka intuu asturayo alqadar almastuur ee salaada uu dee doonaya si uu tukado intaa u asturayaa waa inuu dhar ahaan ku asturaya waxa uu markaa xidhanayo tanaa baxaysa kolku tanuu ka ixtiraazaya falaw sallaa fii khaymatin dayiqa taambuug yar oo cidhiidiu daf yidhi curyaanan isagoo qaawan lam tasixa ma ansaxayso de waan is asturayaa buui oo bangalo yar teedho yar oo markaa dee nafar dhawr mitir oo murabaca ah isku weera ayuu suusadaha u xidhay ama baldhamada usoo xidho wuxuu i tan qudheedaaba khamiis weyna bui maya taasi waa maksin wey wixii dharnimo inuu xidho wey wayushtaradu ilan zina ama libaas marka la yidhaha waa kaas wayushtaradu waxaa la shardinayaa asatru min alaclaa xagga kore inuu iska asturo iyo waljawaanib hareeraha lalasfar shareecaddu xagga hoose waajib kagama dhigayso qofkan marka laleeyahay isastur dee inta asturaad loo yaqaano ama asxaabtiiba waktigaa nebiga ka soo arooreysa waxay ahayd inuu xaggan kore iyo dee hareeraha iska asturo oo cawladiisu aanay xaggan korena ka muuqanayn hareerahana aanay ka muuqanayn oo dee marka lubsi la idhaahdo macnihiisaa kaas laakiin hoosta maya hoostu iyadu waa iska sunna un inuu qariyo oo markaa waxaa looga jeedaa masalan nabigu alayhi salaatu wasalaam nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can ishtimaal assamaa duubduubka dhagahana iyo dooyeysiga dusha ka qaawan buu labadaba diiday oo masala intuu qofku go-un soo qaato odayaasha baadiyaha mararka qaarkood samayn jiray subaxdii markuu soo yar kaco bijaan iyo xaama hayste ma ogti kuwii weynaabuu dabeetana soo hilaabanaya marka hadduu meel tilmaamayana waa inay kor u kacdaa maradii haddii uu isidhaado dooyeysana oo qof dushiisa istaagana dee waxaa la arkaya cawladiisii baa la la arkaya taasoo kale wayta uu diidan yaho min alaclaa waa nooca wey ama macawistii oo qofki intuu dhex galo aanu dee dushii ka xidhin oonu xaggan dhexda ka xidhin uu sidaas un ukala bixinayo cawladiisii halkaa laga arkaya waa min alacla taasi dee ma banaana hareerahana inu ka qariyo wey laakiin hoosta maya waxba waajib maaha hoosta inkastay dee fiicanta dabeetan dambuu kasii tafriiciye ah cawradan aan hoosta laga asturayno waxau ihi falow sallaa murtafican meel saruu qofkani ku tukanaya baxaytu meel buu ku tukanayaa turaa cawratuhu cawradiisi laga arkayo min asfala xagga hoose ayaa laga arkaya marka waxaad iska tidhahdaa jaazadaa dambe iska soo qaado way iska banaanta dii halkan uu kabarhkan dushiisa ku tukanaya ama maaid miiskan dheer qofkani oo dabeetana mid baasi un isag taago hoostiisa laga arkayo halkaa wax dee qofkan baa xadgudbay markaa adugu waa wax takliiftiisa ka baxsan wey sadoo dhami surwaal ma hela iyo nigs aw kaana fii sudratihi ama shaygan uu isku asturayo waxaba kusugan kharqun dilaac maradan uu xidhan yahay baa dilaacsan intan uu asturayay ka dilaacsantay fasatarahu biyadihi gacantu ku asturay jaasan way iska banaanta oo surwaalkiibaa dabeedalkaa jilibka ka saraysee bawda ayuu ka dilaacsan yahay markaa gacantan buu ku hayaabaa intaan uu tukanayo markuu ataxiyaadsanayo u saarayaa marka kalena uu saarayaa ilan waajibkan unbaa ugu daran inuu banaanaade amaba waa dilaacayba marka halkii unbuu ku hayaa way iska banaanta intan la yidhi astur kor haddii uu de asturay wuxuu doonayaa ku qariyeen wayundabu limra'atin ruuxii dumarka ahayd waxaa loo suneeyey inay xidhato khimaarun baashan xagga kore laga soo xidha ee masarka ah waliyadribna bikhumurihina calaa juyuubihin ilaa khumurka waa jamcu khimaar kaa inay xagga kore intan laabta iyo madaxa iyo inay kusoo qariso weeye hagoogtaaya iyo wa qamiisun bahalkaa kale khamiiskaa dheer ee ilaa cagaha jooga ay ku dhacayso oo halkii dee iyaga diracu waa qamiis diracan bahalkan la idhaha diracna waa la idhaha foobna waa la idhaha qamiisna waa la idhaha inkastoo qamiiska imika ay uba isticmaalaan shaarka markaa kaa dheere khamiiska ana oo imika diracii la odhan karo dee kaana way iska xidhan wa milxafatun haliida xijaab korena way sii gashan doontaa sida wanaagsane waa sidaa in khimaarkii ay dusha ka gashato dabeedna waxay gashanaysaa bahalkan la yidhaahdo diraca oo isaguna aan dee dhakada gaadhayna qoorta ku jooga markaa shay kalena dushay kasii gashanaysa oo kaliidahoo dee adag oo jirhkii markaa aan waxba ka muuqanaynin kaasay runtii dusha kasii gasha wa tujaafiiha jirhkeedana waa inaanu ku dheganaanin oo ka ballaadhnaadaa markaa dhowrkaa shay bay iska dul gashanaysa walirajulin waxaad tidhaahdaa wayundabu lirajul ninkii waxa u banaan oo loo suneeyey axsanu hiyaabi dharkiisa ka u wanaagsan inuu qaato dharkiisa kuwa u wanaagsan ayuu qaadanaya sideedaba amaba marka ilaahay uu hortegayo ee uu caabudayo dharka wanaagsan buu qaadanaya isagoo qayilayo oo dee garan iyo macawistyar isku masasaqay gashanoo ur buuran soo boodi maaye waxa weeye isagoo diyaar garoobay oo gaashaaman buu ilaahay hor imaaya ila haddii la yidhaha imikaba mas-uulkii hebel ayaad qaabilaysaa wuu isa soo diyaarin lahaa ilaahay haddaa muxuu ugu soo isugu soo wanaajin waayo wayataqamas qamiis buu soo xidhanayaa wayatacamar cimaamadna wuu soo xidhanaya waa macnaha dharka iska sii fiican weeyaan fain iktasara haddii uu laakiin gaabiyo fa sawbaani laba mar uu iskaga gaabsan karaa qamiisun macahu ridaa qamiis dee uu gashaday jidhka oo dhan iyo go' kale oo dusha uu ka hilaabtay aw izaarun aw saraawiil ama waxa uu gashan karaa izaar gunti hoose iyo saraawiil ayuu ayuunbuu gashan karaa oo xadiidkii dheeraa jaabir binu cabdillaahi markii salaadu ay gaadhay baalkan la yidhaahdo minshadka waa kartabaankaa lagu fasiraa iminka e ayuu kasoo qaatay go' dabeetana waa kaa hilaabtay sidii buu markaa intuu kilinkilada dee hoosta ka mariyey ayuu go-i quraha ku tukiyey dabeedna kolkii eegeen ayuu lahaa waxaan sidaa u yeelayaa liyara alaxmaqu milak si kaagaasoo kale uu markaa u fahmo ayaan waxbaan kutusayaa buu lahaa inta dee lagu tukanaya inay intan oo kale un tahay waa dee waa fahmigii wanaagsanaa markaas ee asxaabta manaa dee waxna waa isa sii qurxinayo wanaagiiyo sidii fiicnayd waxna waa cala aljawaaz fain iktasara hadduu ku gaabsado calaa satri lcawrati jaaza qofkani haddii uu macawis keliya guntado oo halkaa xundhurta dusheeda uu geeyo jilibkiina ay gaadhayso waa wax iska jahaysa iyadu ila intaasun bay ahayd inuu astureen laakin yundabu lahu waxa loo sii suneeyey markanuu dee cawrada asturayo wadcu shayin calaa caatiqi inuu qoorta waxun saaro itaal kasta ha lahaatee inuu qoorta wax saaro walow xablan xadhignaba ha ahaade inkastoonu dee xadhig waxbaba anfacayn haddana sunnaha aada u adkeeyey oo inuu qofku xagga kore wax iska saaro way runtii caawinaysaa qeybta hoose waxa uu ku guntan yahay fa in fiqada tawban haddaba qofkani waxa uu la-yahayba ilan duruufuhu way iska badan yihiine maro cawradiisii asturta wa amkana waxaana suuragal ah satru bacdi alcawra cawrada qaarkeed inuu qariyo ayuu kari karaya oo dharka uu haysto malaha nujiif baa hele oo dabeed ka wada saaray wixii kale ila way dhacdaa imikaba hala yaab iftiraadaat fiqiya ku sheegin iminka waxa dhacda inay markaa dee meelahaas wadamada wadanka qaarkii oo kale ay yidhaahdaan ka bax dharka dharka iskaga bax macnaa adigu iska soco oo iskaga tag tii oo kalea ku dhacdo shawnigiisuun buu helay marka in satru bacd alcawra cawrada inuu qaarkeed qariyo ayaa u suuroodaya wajaba dee bacdigaasun buu samayn doonaa wajaba satru lbacd liana almaysuura laa yasqutu bilmacsuur waa qaacida qofku wixii uu karo dee wuu yeeli uun ee kuma dhacaya waxaanu karayn aan iska wada tuura ma jirto wayustaradu wayasturu laakin waxa uu asturaya assaw-atayni labada foosha xun xatman waajibnimada waa ka hor iyo ka dambe labadaa meelood balorta haynaga qariya kuwaasaa ugu sii daran fa in amkana axaduhumaa faqad dee qofkani mid un baabu asturi karaya tologma masar buu haystaa kaba soo qaad tacayana alqubul ka horaa daran markaana bal qaybta hore un ha kusii qariyo fain faqadahaa midnaba waala-yahayda ninkii hawlbaa haysata qofkan bilkuliyat alla wax uu wax ku asturaba waala-yah sallaa curyaanan bilaa icaada intuu iskaga tukado isagoo mudh ah ayuu dabadeetana aan usoo celin doonin salaada laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscahaa fain wajada sutrata wixii wax asturayay buu helay fi salaati ninkii oo iska caynkaasa oo qaawanaantaa dee biday oo iska tukanaya wax kalena aan hayn baa wax uu ku asturo un baaba alla soo dedejiyay salaada dhexdeeda iyo cid baa usoo gurmatay wa hiya biqurbihi waxaanu isku asturi lahaana agtiisaa loo soo dhigay satara dee intuu qaado ayuu isku masasaqi wa banaa salaadiina halkiibu kasii wadi in lam yacdil can lqibla haddii aanu laakiin qiblada ka jeedsanin weeyaan haddii aanu qiblada ka jeedsanin hadduu laakin dee qibladii ka jeedsada inuu soo celiyay noqonay aw baciidatan ama waxa uu waxaan uu maradu arkay waa meel durugsan baa mara uga muuqatay horta kol haddii mara uu helay yuu sii wadine bal horta halkaa ku joojista salaadiisii wax ka weyn baaba yimide satara wuu isasturaya shaygii baciid maradii durugsanayd intuu xaggeeda u lugeeyo buu soo qaadanaya markaasuu isasturaya wastanafa salaadiina dee uu soo bilaabay salaadii intuu soo bilaabo oo maradiina uu xidhuu raadsado ayuu halkii ayuu markaa wadi doonaa satara wastanaf watundabu waxaa loo suneeyey aljamaacatu lilcuraah dadkii qaawanaa laftoodu jamac way samaysan karaan bu waa jamac hawlaysan weeye wayaqifu imaamuhum imaamkooduna wuxuu istaagayaa wasatahum dhexdooda waa sidii dumarkii oo kale oo dee isaguna gooni uma baxayo a intaasoo waswaas iyo waxay ku keentaa kuwa kale w runtii dee dhexdun bu istaagi bu leeyahy fain lam yumkinhum lwuquufu ilaa safan waaxida waqafuu waqadaw absaarahum wujuban meeshani waa qiyaamihii oo kale cawradiina dee waa muuqataa markaa saf keliyay geli doonaan dhawrkan safila way isdaba taagnaanayaan layn dheerun intay galaan dee indhahana ha asturteen waajibnimada waa waajib weeyaan wa in uciira thawban haddaba haddii qofkii mare la ammaanaysiiyo lazimahu lqabuul inuu aqbalaa waa waajib qof baa wuxuu leeyahy war maradan qaado oo bal ku tukaniyo hebelow maradan ku tuka buu leeyahy fain lam yaqbal wasallaa curyaana haddii uu maradaa diido qof dabeecad adag buu noqdo maradiibuu diidayba isagoo mudhiisiiyana waa tukaday lam tasixa salaatu salaadiisii ma asaxayso maxaa yeele wax uu kari karayo ayaanu yeelin shareecaddu markaa halkaasay ku haysata wa in wahabahu lam yalzamhu lqabuul maradan hadduu uhibeeyo oo u idhaahdo bal iska qaado inuu aqbalaa waajib kuma ah macnaha waajib kuma ahe dee way iska fiican tahay wey waa lilmina macnaha dee gallas sheegashaa jiraysa goodha markay meelaha yar murmaan adoo mudha baanu ku asturnay buu odhanaya dabeedna dhulka ila bani aadamka hadalkiisu wuu iska badan yahay oo gallas sheegashadana ka daran tani wuxuuna isaga ahayd dhaawac mar ah oo dee cawradiisu ay iska yaro banaanayd oo muaqata oo wakti badan qaadanaya laakin tan muddo dheer markay iska soo horbaxaanba hadduu kaasi mid dabeecad xun yahay inuu madno sheegto oo uu ku sheekeeyo oo dabeedna murugo badan ay ku keentaa suuragala islaamku meel dheer bux ka eegaya wasabaqa fi tayamum gebagabaysigii waxaa inagu soo horumaray masaa'ilu masalooyin halkan oo dee ay iskaga mid yihiin fayacuudu miluhaa haahunaa masalooyinkaa qaar lamid a ayaa halkan kusoo noqon kara oo masal dee waa kii kasoo hadlaya lahaa haddii uu biyo helo oo dabeedna iyagoo iiba u hela ha iibsado laakin waa haddii samalulmithli lagu iibinayo ayuu iibsan karaa marka masalooyinka noocaasa wey kuwa uu sheegaya hadduu mare helo lacagtiina uu hayo ha iibsado laakin waa inay dayn dheeraad ka tahay isla markaana sicirkii sixra suuqana lagu iibinayo baabka uu she masaa'ilka uu sheegaya waa kuwaas halkii dambe ka raaja baabu istiqbaali alqibla halkanna waxa uu ku sheegayaa shuruudda salaada inay kamid tahay in loo jeedsado maxay qiblada halkaa ilaahay oo amarka ku bixiyey ee uu yihi fawalluu wujuuhakum shadra jihadiisa ujeediya baytkaas ina awala baytin wudica linnaas laladi bibaka ka nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil kuligii wasaadka ay ka ahaayeen ee ay dhiseen xaggiisa in loo jeedsado ayaa ilaahay uu ku addoonsaday addoomahan markaa waajib bay tahay istiqbaalkaas mararka la dhaafayna isagaa sheegi wahuwa shardu lisixati salaati salaada ansixiddeeda shardi buu yahay oo waa shuruudii salaada ee ka horeysay intaan laba gelinba laga maarmaanka ahayd in la helo in kacbada xaggeeda la qaabilo ilaa fi shiddati lkhawfi cabsidu marka ay adkaato mooyaane oo markay cabsidu adkaato fa rijaalan aw rukbaana isagoo qofkii uu lugeynayo isagoo wax fuushan iyo isagoo qiblo qaabilsan iyo isagoo kheyraha ujeedaba wuu iska tukan karaa cadowga iska dhicintiisa iyo cibaadadun baa la isku wadi ee wuxuuna la diidayaa inuu qofka cibaadadii ka tago amaba cibaadadii uu wado cadowgii u bayloo labada arrimoodba labada waajibba waa la ridaya kan jihaadka iyo kan cibaadada laba la isu kaashanaya sacaawinaya salaadiina waaba silaaxii jihaadka saacidaya sidaa awgeed fi shidat lkhawf marka dagaalku uu daraado waaba kan imika waa shidat lkhawf mid kaleba male gebigiisuba waa waa xaaladaa keliya kayfa ma amkanun wey tay odhan jireen oo dee waxaa la isku ridayaa wax la isla shiishayo oo qofka bidhaantiisun leeganayo markaa qibla ujeedid male salaada markay soo gasho wadi midka labaad an qibladii la qaabilayn waxa weeye waa nafli safar sunnihii safarkii uu qofku ku dhex sunaysanayay haduu musaafir yahay qof oo uu doono inuu sunno sameeyo siduu nabiguba ahaa calayhi salaatu wasalaam ta intuu salaada iska xidho ayuu kolba halkay ula jeedsato buu u tukan jiro oo uu qaabilayo markaa taasuu ku yaro dheeraanaya salaadaa sunnaha ah ee loola jeedsanayo qofku meesha u socdo iyo waxyaabaha raacraacaya ayuu ka hadlaya xoogaa falilmusaafir haddaba fain qulnaa dalik hadalkaa haddii aynu sheegnay lilmusaafiri waxa usugnaaday kii socdaalka ahaa atanafuru raakiban wamaashiyan isagoo wax fuushanayo isaga oo lugeynaya maashigu waa kii lugeynte inuu tanafur sameeyo oo uu sunaysto fain qasura safaru wain qasura safaru waa gaayo safarkiisu haba gaabnaado oo safar gaaban ba hade kole hadduu safar yahay meeshuu doona ujeedsan karaa haddaba fain kaana raakiban hadduu wax fuushan yahay waa amkana ay isku suuroobaysa istiqbaaluhu inuu kacbada qaabilo wa itmaamu rukuuci wasujuud sujuudda iyo rukuucana uu dhammaystiro fii maxmilin shay markaa dee uu fuushan yahay oo dushiisa uu saaran yahay oo masal dee qofkii hawdadka ku jira oo kale weeyaan ama qofkii gaariga saaraar haran oo kale aw safiinatin ama dooni ayaa u saaran yahay lazimahu dee waxaa ku waajiba istiqbaalka iyo itmaamu rukuuci wasujuud gaariga xamuulka ah dee dhigadheerahabaad fuushanta ee gadbaduhu rasaysan yihin dee waa sunnana inaad waddo ayaa doonto rakaabka iyo murankooda aad ka jeedsato dee kolka aada xidhanaysa xaggaasaad isu melmeliyo dabeedna waad xidhan doontaa rukuucdiiyo sujuudana ee ha weligiiba ha ordee waad sujuudi markaa saddexdan arrimood way wada socdaan istiqbaalka itmaamu rukuuci wasujuud maxmilkuna waa meel uu dee saaran yahay amaba doonidiiba de wain lam yumkinu haddii aan u suroobin intaa arrimaha aynu soo sheegnay ma dukira jamiichu wey bian lam yumkinhu shayun minhu aw amkanahu bacdu intan oo dham way usuroobi laada ama qaar baa usuroobay lazimahu waxa waajib un kusii ah alistiqbaalu cinda taxarumi faqad weliba in sahula markan uu xidhanayo taxarumku waa kolkuu xidhanayo kolkaasun istiqbaal ha sameeyo oo xagga qiblada ha ujeestado hadday iyana sahlanaato wey hadday iyaduna sahlan tahay markuu xidhanayo un sunnaha qiblada ha ujeedsado oo sidee buu ku sahlanaan karaa sawir buu ka bixiyay bian kaanad waaqifatan waaba iyadoo gaarigii uu taagan yahay wa amkana inxiraafu marka isagiibaa waxa u suura gashay inuu inxiraaf sameeyo xagga qiblada u yar leexdo xagga qiblada inuu ujeestaa u suuragal ah qof aw aw taxriifuhaa ama daabadan uu fuushan yahay ayuu ujeedin karaa xagga qiblada haba iska fadhiyo dee laakiin kursiga horeu waa amiirka meesha kursiga hore u fuushan yahay markaa taxriif buu odhan karaa direefarka ku sameeyo xaggan inoogu jeeda qiblada aan yar xidhee buu odhanaya marka inxiraaf iyo taxriif waa ficil laazima iyo ficil mucadda ah inxarafa iyo xarafa tanna isagiiba xaggaa ujeedsanaya midna daabad ujeedinaya aw mase saa'iratan daabadii waa mid socota oo sahlatan ahna mid maxay hayina way socotaa laakin waa hayino dee kolba dhinacuu doono wuu ujeedin karaa wa zimaamuha biyadihi hoggaankeeduna gacantiisuu ku jira ila inagu ma isticmaalle qofkan wada ayuunbaa fuula waa saa'iqun raakibun dushana waa ka fuushanya rakuubkii hoggaankiina wuu hayaa awrkuna dhabadun buu iska hayaa dhinac inuu duwo marka uu doonona ama shimaalan buu udhufanaya hoggaanka ama yamiinan saasuu dabeetana ku jaqaafinaya marka haddii awr hayina uu yahay oo dhinacii la doono loo jeedin karo dee gaari un ka soo qaad steerinkiisii kolba dhankii uu doona u dugi karo waa in shaqa haddii uu dhibayo inxiraaf taxriifkani ayaa dhibaya bian kaanat waa waxay ahaatay bahashan uu fuushan yahay casiratan mid layliya ama buubay oo aan miyir qabin oo dee adag weye aw amase maqduuratan mid xidhiidhsan weye falaa dee waxba waajibkuma aha maqduuraduna dee way xidhiidhsanta gebigiisuba waxa uu saaran yahay awr xidhiidhsan oo awr xidhiidhsan dee ku dhex jira dee waxaa la yidhi awrka hore ka dambe unbu socodkiisa leeyahy markaa isagu jeed jeedin dee kuma laha ilaa darteed dee bal dhinaca ujeedun ha isaga xidha marka wayuumi wuu ishaarayaa ilaa maqsidi birukuucihi wa sujuudi maqsidkiisu halka uu qasday ujeedo ayuunbu sidaa madaxa u yaro fooranayaya markaanuu sii socdo rukuucda iyo sujuudda oo ninkii saasunbu madaxii iyo sujuuddii iyo wuxuunu hoostaa dadkiina waa la socdaa ama gaadiid buu fuushan yahay waana isfoorarintaana u wadaya nin cibaadaysanaya wy socodki iyo hawshiisiina waa wayajibu kawnuhu akfad yajibu waxa waajiba kawnuhu ay kawnu sujuud sujuuddu inay noqoto akfada ay min arukuuc rukuucda waa inay ka yaro hooseyso dee la kala garto markuu sujuudayo iyo marka uu rukuucayo sujuuddana madaxu hoosu yaro gu rukuucdana madaxu hoosu yaro gundhi sujuuddana xoogaa ayuu sii yar dhaafin doonaa walaa yajibu gaayatu wuscihi laakin waxba waajibkumaha intuu kari karayo o dhan inuu wada isticmaalo oo ilaa sagxadda intuu kari karayo o dhan inuu hoos u wada qabto madaxa waxba qeyd maaho dee cusrigii laga cararayaa la diidaya inuu qofku galo walaa wadculjabhati fooda inuu dhagaano shardi maaha caradaad gaadiidkan uu fuushan yahin waxba fooda saaraana ilaa halka hoose ama kursigaa dee ka hore uu ku fadhiya baskii inuu ilaa halkaa hoose kusii nabo maya intuu kari karayo hasa falaw takalafahu jaaza haddii uu is yar mashaqeeyo ilaa kursiga hoose uu gaadho dee way iska banaanta oo jaaza way iskaga ansaxaysa isagunba ila loo yar naxariisanayo isagiina waa kan isku kalifay kii wax fuushanaa buu kasoo hadlay haddaba kana waa kii lugeynayay walmaashi yarkacu wayasjudu cala alard kii lugeynayey wuu rukuuci oo wuu sujuudi dhulka ilaa waa kan iska lugeynaya banaankaasu marayaa wuxuu qiradii wadaba oo faatixadiibuu soo dhameeyo qiradiibuu wadayo siduu hawshaa ugu jiro marka uu dabeetana rukuucdiiyo sujuudda gaadho buu daa istaagaya markaasuu rukuuciyo sujuuddii la imanaya wayamshi fi lbaaqi inta soo hadhayna dee wuu socon ila qiradiibuu wadaya iyo taxtaxiyaadka iyo intii waxaa kaluu dheeraad u leeyahay wayushtaradu waxaa la shardinaya isagana alistiqbaalu fi lxraami wاlrukuuci wاsujuud mar markuu xidhanayo qiblada ha ujeesto ilaa waa isaga dhib yartay markuu rukuucayo kolkuu sujuudayana dee waaba ti la yidhi dhulka ha ku sujuudee xaggu u sujuudaya qiblada ha ahaato ee u rukuucaya shuruudaha waxaa kaloo kamid ah wayushtaradu dawaamu safari safarkiisiina waa inuu weli hadhan yahay goobta ruksadan u haysta ila waa ruksade waa in safarkii sii socdo oo aanu safarkii soo gebagabaysnin ilaa haddii safarkii uu kaba dhamaado dee ruksadii baa dhammaanaysa wa luzuumu jihati maqsidi meeshan uu ujeeday dhinaceedana waa inuu laasimaa halkanuu ruksada uhaystaa waa halku usii jeeda un ee socdaalkiisu uu yahay maxaa yeelay meelaha kale dee ruksad uma haysto muraad kagama xidhna maogta halka muraadku uu kaga xidhan yahay waa jihaad ujeeda hadduu berbere ujeedo xaggaasun ha ujeedo ilaa ila alqibla qiblada laakin xaggeeda uu leexan karaa macnaha waxa weeye laba qofkii mid un buu yeelaya inuu tukado oo uu utukado xaggii qiblada oo dee marku soconaya xaggaa uu isu rogo iyo inuu markaa dhinacii loo ogolaayo uu isagu muraadka ulahaa xaggaa ujeeda intuu sunaysanayo laakiin labadaa meel aan ahayn oan qiblan ahayn muraadna kaga xidhnayn haddii ula jeedsado xaggu ruksada loo siiyey maaha ilan looma dabcin halkaas waluzuumu jihati maqsidihi wey jihadan ruksada loo siiyey ee maqsadkiisa waa inuu ujeedsado mid kale aanu qaabilin ilaa ila alqibla lakin qibladii hadduu ujeedsado zaada khayra fain balaqa fi asnaa'iha salaadan sunaha ee uu ku jiro dhexdeediiba isagoo ku jira waxa uu gaadhay manzilahu gurigiisa aw maqsidahu ama magaaladu tegay aw beladan ama magaalun baabu tegay wanawa aliqaamata bih beledkan ba iska joogo iskaga nagoobu wajaba waxa waajiba kolkaa ilan waa dhamaatay ruksadii itmaamuhaa salaadii inuu dhamaystiro birukuucin wa sujuudin waistiqbaalin waa inuu markaa rukuucdii dhamaystiro sujuuddiina dhamaystiro qibladiina qaabilo cala alard dhulkana dee waa inuu salaadii la tago oo salaadii dhulka ku tukado aw calaa daabatin waaqifa ama gaari taagan buu ku tukan karaaba kole baanu kasoo degin dee weli intaa waa loo ogoliyay waayahay haddaba masaladana la dheeraatay xoogaa masaladan salaada sunnaha ah iyo qaabilida la qaabilayo fii kayri lqibla taasaa la dheeraatay xoogaa ee wuxuu u noqday haddaba qibladii iyo habkii loo qaabilayay iyo qofkii u dhowaa iyo kii ka dheeraa iyo kii maka joogay adaabka ay u qaabilayaan ilaahay qaabila bui nabiguna waa qaabilay calayhi salaatu wasalaam bal haddaba suwar noocaasa buu keenaya waa madaxa dalaal kacbata qofka kacbada goobjoog baw ah ee masjidulxaraamka bartankiisa taagan lazimahu istiqbaalu cayniha waxaa waajib ku ah inuu dee lafteeda qaabilo kacbada lafteeda ayaabuu qaabili doonaa masjidkan xoogaa yar bay ka waabsan tahay siiba marka xagga dherarka la eego ayaad moodaa inay maaragtay dhararkan waqooyi iyo koonfur ayay inay u yar uga yar tahay jihadiisa ahawdun ay ku dhowdahay baad moodaa kacbada intaa jihada ahawda masjidka oo murabaca ayuun bay qiyaas ahaan ku dhowdahay haddaan weliba albaabka galbeedku ka hadhayn marka haddii dee uu ag taagan yahayba waaba sida dee jamacan ku tukanaya masjidka dhexdiisa iyo dadkan dawaafaye markaa caynteedu qaabilayaaba oo dee imaamku wuxuunu istaagayaa xajarulaswadka agtiisa unbu istaagaya halka albaabka albaabkeeduna dee waxa uu jeedaa bari marka albaabkaa bari unbuu imaamku kaga soo tukanaya halkaasaa dabeedna uu qaabilaya wax yar buu jirsanaya ilaa saddex tallaabo ama laba tallaabo meelahaas jamacaynta kaloo dhamina dee siday u dawaafayaan way istaagayaan marun bay la wadayaan falaw istaqbala alxijra xijru ismaaciil alxajara haodhan kugu dabarogmini falaw istaqbala alxijra qofkaan macnaha uxarakaystayn dee xajara buu odhan karaa xajarku waaba dee halka la qaabilayo albaabka iyo xijru ismaaciil hadii uu qaabilo lam tasixaba iska dheh soo qadimo xijru ismaaciil inkastay beytka kamid tahay haddana dee imika dhismaha way ka go-anta dhismaha way ka go-anta oo jihada waqooyi ayay kolkaa intii quraysh ay kasoo gaabis ayay ayaa weli go-an oo xoogaa dayr yar oo gaaban ayay leedahay oo mitir meelahaas ah adugu xoogaa qofka joogiisa ka gaaban qofka dhexdhexaadkaa joogiisa ka gaaban oo garabka ugu dhacaysa intaa in leeg baa markaa ayaa ku yaro wareegta laba falxatayna way jiraanoo waa la dhex mari karaa iyadoo dayr yar ah saddex koone leh iyo kacbadoo la dhex mari karaa marka halkaa haddii uu qaabilo oo kacbada aan uba jeedsanine uu weydaarto halkaa dayrkaa qaabilo maya iyada salaadiisii ma ansaxayso isago kan kacbadii weyneydee dhisnayd ayuu haystaa maxaa xaggaa ukaxeeyey halka ilaahay ui qaabilo waa tan dhisane nebi ibraahim dhisay adugu waa dhismaha marka aw kharaja bacdu badanihi canha ama jirkiisa qaarkiibaa wuxuu ka baxay can ilkacbati oo kacbadii buu dhan uga baxay waanu isku beegin laakiin dhan buu uga baxay markaa dee muu qaabilin oo waxay sameeyeen way sii wanaajiyeen oo kolley waxaad moodaa inay aada ugu dadaaleen mar marka ayay masjidku waa mudawar buu udhisan yahay kacbadu afar geesa udhisnaatay laakiin masjidkuna wareeg buu udhisan yahay isagoo wareeggaa udhisan baa mar mar bay kusoo kaxeeyeen xagga kacbada mar mar kan yaala masjidka dhexdiisa ayaa wuxuu si toosa ugu soo quman yahay kacbada isagoo wareeg u socda yan mar marku haddana mid wal oo saf walba macnaha safaf bay usameeyeen safaf sidaa wareegsanoo ku wada qiyaasan dhammaantood kacbada ayay usameeyeen mar marka meel dee safku istaagayo sida baalahan xariijimahan cawahoo kale ilaa an yamtada safun safkii inuu dheeraado mooyaane baciidun fog fi aakhiri masjid alxaraam masjid alxaraamka xaggiisa dambe saf haddii uu jiro uu dheeraado dee kolkaa waa la saamaxaya ilan safkii waa kan durkae markasta uu sii durko in qibladii dee waa xoogaa cafis baa ka yara imanaya markastuu qof kasii durko walaw qarubuu haddii uu soo ay soo dhawaadaanna la kharaja bacdu barhkood uu ka bixi lahaa kacbada xaggeeda fainahu yasixu lilkulli dhammaantooda u wada ansaxaya safkii baa dheeraaday aakhir almasjid alxaraam bay ku tukanayaan haddii dhammaantood lasoo wada dhaweeyo dee waa iska macruuf in qaarkood ka baxayo soonaha kacbada oo dee saxmadii baa badanaysa markaa dhammaantood way isaga wada ansaxaysa kuwaa jirkooda uu ka baxsan yahay istiqbaalka kacbada cafis baa yimid waman sallaa dakhila alkacba kacbada laftigeeda qofka gudaheeda ku tukanaya waa runtii imika dee lababa gala gudahe marmar bay malaa sanadkiiba waktiga xajka ayay mar maydhaan safaaradahan wadamada muslimiinta o dhan kuwa safiiradaha u jooga ayaa dee kolley siyaasada iyo waxna meesha way iskaga jiraan ayaa soo wada xaadiro marka amiirkan mandiqada maka ayaa dabeeta isaguna kaxaysto markaa gudaheeda kuwaasun baa gala sanadkaas oo soo maydha mar mar waa laga yaabaa aada u naadira in qaar boqoroo yimaada iyo waxaa gudaheeda loo furo dee kacbadana nin joogii ama ilaa garabka ay ugu dhacaysaa qofka albaabkeeda oo in silaan loo dhigo mooyaane dee qofna iskama fuuli karo albaabkuna dee waaba makfuula u xidhan iyo dee ciidan baa ilaalinaya albaabkuna gebigiisiba waa dahaba kaasuu leegiya walaa waa labaatan adugu waa wax hal tan meelaha taqriiban albaabka masaajidka ayuu leegaya oo hal tan oo dahaba gebigiisiba waa dahab haddii haddaba dakhil alkacba qofkii ay dhacdaba inuu ku tukado wastaqbala jidaaraha gidaarkeedii buu qaabilay ilan gidaaradii hareerahay ka xigaan aw baadahaa almarduuda ama albaabkeediibuu soo qaabilay ceshanaa aw ilmaftuuxa ama albaabkiio furan baabuu soo qaabila wacatabatuhu halkaa baabka albaabka macnaha salkiisa hoose ayaa huluthaa diraacin dhudhun saddex meelood loo dhigay labadii ayaa kor u taagan taqriiban ugu dhowaanba saxa waa ansaxaysa wailaa haddaan arrimahan isku dhaabnayn falaa ma ansaxaysa horta hadduu kacbada gudaheeda ku tukadu gidaarada qaabilo waa war dhan oo nabiguba calayhi salaatu wasalaam maalintii farxu maka dee intuu soo galay albaabka oo geesta bari uu ka soo galay ayuu dabeetana geesta galbeed u tukaday marka gidaarkii unbaa dee geesta galbeed ayuunbuu utukaday xaggiisa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa halkiibu markaa daydayaya cabdillaahi ibnu cumar ee raggii uga soo horreeyey oo weydiinayuu lahaa itusa haddii qofku ay uga dhacdo inuu xagga albaabka u tukado waa inuu albaabku marduud yahay oo dee si qayb kamida kacbadii uu qaabilo ila hadduu albaabkiiyo furan toos u qaabilo dee meel uu ku jeesanayaan jirin macnaha hadduu albaabkiiyo furan qaabilana waxa uu kuleeyahay in yar oo dee la odhan karo ninkani wuu qaabilay oo kor u taagan oo qeybta hoose albaabka laga tallaabsado waa inay jirto markaana wain kaana bimakata haddaba qofkii waa ka baxnay markaa xaramka dhexdiisii makuu joogaa qofkii wa baynahu wa bayna alkacbati xaailun isaga iyo kacbadii waxa udhaxeeya dee sekado khilqiyun oo ilaahay uu abuuray sekadayaan markaa odhana buura iyo dayrar iyo tuurtuur iyo waxaa iska dheh aw taariun ama shay soo dariyeybo dee sekadahana sekadahan la dhisay ilaa waxaa khilqigiina waa buura layidhi iska samaystay daariguna waxa weeya waxaan la dhisay falahu lijtihaad dee wuu dadaali un marka saasuu eegayo dee imika minaaradihiisaba ayaaba ka wada dheer be inkastoo cimaaraduna aada u dhaadheeriyin dee meelaha intuu fuula unbuu eegi doonaa de imika masaajidii baaba iska badanba qaminaaradahaabuu arkayaaba dee masjid xaraam wain wadaca mixraabahu haddii meeshan uu ku tukanayo uu sameeyey cala alciyaan isaga oo arkaya kacbada sallaa ilayhi abadan weligiiba wuu ku tukanaya mixraabku dee waa meeshan gurigiisa uga samaysanay yara koobana uu ku tukado halkaa markii uu dhisanayay uu hagaajisanayay meel dheer buu fulay oo waxa u muuqatay kacbada markaas uu ku saanigareeyey dee mar dambe ugama baahna egeegid waa sida dee maxaariibtan masaajidada oo kale marka oo mixraabyadan dee mar un baa la eegay oo la qiyaasay dee inta dambe waa la iskaga tukanaya un ee mar walba lama odhanayo hala ijtihaado oo dee waa dhiskaasoo lama dumin karo sallaa ilayhi abada waman gaaba canhaa qofka ka maqan kacbada ee ama gaaba canhaaba dhe makaba ka maqan faakbarahu hiqatun waxa u waramay qof iq ah bihaa kacbadii oo yii waa halkaas kacbadii weliba kaa iqada ahi maqbula riwaayati xaal uu yahay mid warkiisana looga qaateena war walba lama dhegayste can mushaahadati mushaahada ayuu sheego waxa uu yidhi halkaasaan ka arkayaa minaaradii masjid lxaraam wajaba qabuuluhu dee ha yeelo isagoo hadduu meel ooto degan yahay oo kan cibaarada fuushani uu yihi war waan arkayaa makaad ku hagaagsan tahay iska halkaa iskaga tukaya balow dee uu aqbali doona wakada wakadaa sidoo kale yajibu waxa waajiba ictimaadu mixraabin mixraabkii masaajida in la cuskado bibeladin magaalo weyn ku yaala aw qaryatin ama tuulo taasoo yaksuru ay badanayaan daariquhaa dadka mara dii mixraabkani uu ku yaalo meel beleda wadana ama qaryad ah ummadda maraysaana ay badan tahay wuxuu uga jeedaa macnaha dad caalimiin ah iyo dad aqoon uleh juqraafiga iyo masaafaadka iyo macnaha jihooyinka iyo marayaan ilaan haddii wax kasi yihiin dadkaasumaa qabsan lahaaya marka haddii cid bushidayna aanay jirin dee meeshuu yimaado masjidkeedunbu iskaga tukan doona wa kullu makaanin sallaa ilayhi nabiyu sala allahu alayhi wasalam meel kasta oo nebi maxamed ku tukaday wadubida lana hayo mawqifuhu bartuu istaagayna si quman loo garanayaa mutacayinu isagu waaba waajib maka ijtihaadi karo oo talow dhankeen uga yaro baydhaayo waxba ma odhanayo mar hadduu nebigu ku tukaday halkaa bartii unbuu istaagi doonaa laakiin wadubida mawqifuhu wuxuu uga jeedaa si quman un loo hubo weeye halkuu istaagay ee aan laga shakisanayn walaa yajtahidu fiihi mana ka dadaali karo oo ma odhan karo talow ma yar leexsaniyo ma hagaajiya laa bitayaamunin walaa bitayaasurin midig iyo bidix dhanna ugama ijtihaadi karo ugama baydi karo maxaa yeelay de waa naf waxay noqotay masale tawqiifiya ayay noqotay wayajtahidu haddaba qofki wuu dadaali doonaa bihima bidix iyo midig ayuu u yar dadaali karaa fii kayrihi min almaxaariif mixraabyada kale aanu nebigu ku tukanin ee dadka kale ay ku tukadeen haddii uu yar shakiyo dee ha isyar marooriyo oo dhinaca naftiisu ku nafisaysa ha isu yaro marooriyo midig iyo bidix ha isu marooriyo inkastoo dee marka horeba dadka muslimiinti kolkay dhisayaan maxaariiftaas oo kale ay aada ugu dadaalaan oo dee bahalkan waxyaabahan uu sheeg sheegi doona qudbigan iyo waxa xidigaha iyo waxaa la isku habaynayo ayaa la eegi doonaa dabeed qiyaas wanaagsan baa la qaadan doona baalahan iminka ay soo sameeyaan ee runtii tilmaamaya qiblada xagga ay ka xigto waa laga yaabaa in yahuuddu ay ku lug yeelan karto ama gaalo dee aan lagu kalsoonayn ayaa soo samayn karaa marka iyagu inay dhib leeyihiin magnetka inay meel kale ugu xidheen baaba suuragala markaa dee lama aamini karaya canfasta la soo cararun bay ku odhanaya marka la doonaya in masjid la taago waxaa ka haboon oo dee sugan inta dadaalkeenu inuu yahay inaynu dadaalno dabeetana jihooyinka eegno masaajida hore loo nisbeeyo saasa ka roon wain lam yajid haddii uu qofkiiba waayo man yukbiruhu can mushaahadati macnaha arag wax uga waramaba ijtihaada bidalaa-il dee waxyaabo tusiyuu ku dadaali doonaa meeshaa inay kacbadii tahay waxyaabo muujiya ayuunbu ku dadaali fain lam yacrifha waabu garan laayahayba gaw dalaa-ishiina mabahayaba waxuu isku hagaajin karaaba ma jiro aw kaana acmaa amaba dee maba indha qabo qallada cid unbuu dabageli oo odhan doonaa inoo eg kacbadii halkay ahayd qallada basiiran bihaa hiqa wain tayaqana alkhata'a bacda salaati haddii uu gef garto intii uu tukaday kadib in la khaldamay buu gartay bilijtihaadi lagu khaldamay acaada waa soo celinaya oo haddii dee khaladkaasi u yimid ha soo celiya markaa bacda salaad minhu aw miman qallada isaga iyo ciddii taqliidsatayba way soo celin doonaan markaa dee tii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam waktigiisiisa dadkii musaafiriinta ah ku dhacday ee ay qisada ay ka anbadeen markaa taasi waa xaalad gaara iyada wayundabu lilmusalli qofkii tukanaya waxaa loo suneeyey an yakuna baynahu an yakuna bayna yadayhi sutratun thuluthaa diraacin qofku markuu tukanayo mar banaana uu ku tukanayaba ama masjid uu keli yahay waxa sunna u ah inuu hortiisa bal wax dhigo ama kaabad uu qaabilo ama weyse iyo wixii lamida uu kor u taago thuluthaa diraac waa iska fahma wayabsutu wuu fidin doonaa musallan sijaayadu ku tukanaya iyo waxaasuu markaa xaggaa ufidin doonaa xagga weysada u tukanaya iyo waxaas fain cajaza khata khatan haddii uu waxu kor u taagaba waayo xariiq buu jeexayaa calaa halaathati adruc saddex dhudhun meelaha hortiisa dilaacsan ama calaa halaathati adruc saddex dhudhun ilaa uu hore u jeexi doono inta uu ku sujuudayo ama dee cumaamadii waxbuu dhigan doonaa koofiyadiisi iyo waxaa fayaxrumu lmuruuru xiinaydin mamnuuc waxaa noqonaya in la hormaro kolka kol hadduu qofkani masaajidkaaba ku tukanayo suurana uu samaysto intaa uu ku sujuudayo astaamaystay ee ilaa fooda uu dhigayo in la hormaraa ma banaana inaad qalad fahamtana ma aho dee wixii masaafadaa hortaada maraya o dhan haddaa istilaa ku dugle waa isku xiiqaysa markaa waa intaad ku sujuudaysa un inta aada calaamad intaad ku sujuudaysa waxaaga shaka maraya iskaga hadh iyadaan isku daarin wayu wayundabu waxa kale oo la suneeyey bu uli dafcu lmaari bilshal dadkan hormaraya inuu iska joojiyo kolba si sahlan macnaha kolba intay kaga joogsanayaan wayaziidu qadra alxaajati kasaa'il kolba wuu u kordhin doonaa oo wuu u kordhin inta baahidu ay keento sidii kii wax soo weeraray oo kale oo kolka hore hadduu feeriyo ku joogsanayo la budayn maayo hadduu bud ku joogsan maayo ku joogsanayo la xabadayn maayo wain maata fahadaru haddii kana markaad laabta ka feedhow dhintana waxba laguguma leh maxkamaddu waxba kama xukumayso uu maqiiqnaa u istaagi waay fain lam yakun sudratun haddii aanad waxbaba iskor dhiginba aw tabaacada canha ama qofkiiba wuu ka durkayba waysadii uu dhigtay ama mucaamadii wixii uu dhigtay buu ka durkay kuri hal muruuru horta in la hormaraa ma banaana isagii ha hormarin waxbaba yuu dhiganinbe sideedaba qof walaysa lahu dafcu kanina ma joojin karaa cid kale ilaa waxba muu dhigane oo meeloo astaysay ma jirte dee ummadda yuu udiidin laamidooda qofkii kollayba laakiin inuu hormaro maaha walaw wajada fi safin furjatan meel daloosho hadduu qofku ka helo saf falahu lmuruuru liyasturahaa qof wuu hormari karaa si uu halkaa u buuxiyo waayo safka atimu safa alwala falwal waa xadiis amara markaa kol hadduu amar bixiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam asturidiisana safka ay in la buuxiyaana macnaha waajib ahayd dee way kalifaysaa in la hormaro kolkaa si halkaa loo buuxiyo oo dee qofkani qusuur baa ka yimid xaggiisa oo waxay ahayd inuu halkaa isagu buuxiyo oo u horeeya ay marka hadduu buuxin waaye waa la hormariyo waa la buuxi laakiin xagga jamaca marka la eego sutratu limaami sutratu man khalfa ayay tilmaamayaan aimada qaarkood hadii dee imaamkii uu sutradun leeyahy safafka kale dee ti ibna cabaasi bay usoo qaata halkaasuu shuruudihii kaga baxay marka wallahu aclam